أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bacdu waxaan soohayna tafsiru suuraة الأnfaal casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda afartan iyo labaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi id antum bاlcudwaةi الdunya اdkuruu xusa id waqti antum idinku bilcudwati geestii ama daantii aada ahaydeen geestii day-addunyaa dhowaanshaha badnayd oo madiino usoo dhowaanshaha badnayd wahum iyaguna bilcudwati geestii ay ahaayeen alquswaa fogaanshaha badnayd oo madiino markaa yacni aada uga fogeyd warakbu safarkiina asfa waarakbu safarkiina fii makaanin makaan dhexdiis ou ahaa makaanka oo asfala hoosey hooseeyo minkum idinka idinka hooseyn badan walow haddii tawaacadtum aada ballantami lahaydeen lakhtalaftum waad iskhilaafi lahaydeen fil miicaadi ballanta walaakin lagu noqoy walaakin facala allahu dalika alla sidaa buu yeelay oo bala min gayri miicaadin buu idinkulansiiyey liyaqdiya allaahu alla soo u xukumo amran arin arrinka oo kaana ahaaday huwa isaguba mafcuulan mid la falayo la sameynayo liyahlika si uu u halaagsamo liyahlika si uu u halaagsamo man axadkii halaka halaagsamo can bayinatin xujo cad xaggeed uu uga halaagsamo wayaxyaa uu u noolaado man ruuxii xaya noolaanayo can bayinatin xujo cad xaggeed uu uga noolaado wa ina allaha alle la samiicun mid maqlid badan waayo caliimun ogaal badan wuxuu rabbi subxaanahu watacaalaa aayaddan uu uga hadlayaa dagaalkii beder sida ay u kala fadhiyeen oo fariisimada gaalada iyo kuwa muslimiintu siday kala ahaayeen waadi ayaa marka qolana meel dooxo ayay qolana madiino uga soo dhoweyd qolana ay uga fogaayeen madiina oo allah wuxuu leeyahay udkuruu xusa id waqti antum idinku bilcudwati aada ahaydeen yacni geestii ama daantii alcudwa waxaa kaloo xarafkan la akhriyey ibnu kathiir iyo abu camar waxay akhriyeen id antum bilcidwati اddunyaa wahum bilcidwati اlquswaa quraada inta kalena alcudwa bilcudwati bay akhriyeen caynka waa godeen wاlkasru wاldamatu lugataani ka kiswati wa kuswatin wa ka rishwatin wa rushwatin oo kale ayb udkuruu xusa id waqti antum idinku bilcudwati geestii ama daantii aada ku sugnaydeen addunyaa ee dhowaanshaha badnayd addunyaa marka waa ta'niisu adnaa adnaa oo afca ismu tafdiil ah ta'niidkiisa addunyaa ah marka addunyaa dhowaanshaha badnayda la leeyahay badnaashada iyo tafaawudkana xaggee laga fiirinaa madiina laga fiirinaa madiina geesta markaa yacni mad togga ama waadiga doo dooxada geesta madiina uga soo dhowaanshaha badan mu'miniintaa joogeen ayb wahum iyaguna bilcudwati ay ahaayeen geestii alquswaa fogaanshaha badnayd waa ta'niisu aqsaa midaan fogaanshaha badnayd waxay ka fogaansho badan tahay madiina waarakbu safarkiina asfala walxaal alrakbu safarkii tijaarada iyo waxyaabaha wadayna fii makaanin makaan ou ahaaday makaanka oo asfala minkum idinka idinka hooseyn badan oo safarkii abu sufyaan wadayee loo soo baxayna hoosou maray xeebta dhinaceedu maka xaggaa ka soo galay ayb de dabcan maka xeebta waxay uga iyada xeeb ma ku taal makee xeebtu waxay uga soo dhowdahay jiddo iyo meelahaas ayb dhankan madiinana de yambuc iyo dhulkaasaa waxa dhan badda casay ku wada teedsan yihiin meeshii marka la dhinacii la joogay maahane safarku hoosou maray maxaa marka aayaddan marka idinkana meeshaasaad joogteen iyaguna meeshaasay joogeen safarkiina hoosou maray maxaa yacni faa'iidada ku jirta maxay tahay waxay leeyihiin ahlu cilmiga faa-iidada ku jirta waxay tahay waa is-xusuusin nicmo la xusuusinaya mu'miniinta nicmadaasuna waxay ahayd dooxa dhanka madiine soo xigay oo muslimiintu ay joogeen meel wuxuu ahaa biyuhuna ku yar yihiin isla markaana wuxuu ahaa meel bacaad badan ayuu dhulka ka ahaa marka idinkoo meel biyihina ku yar yihiin deganaa oo aada markaa yacni aada joogteen bacaadkuna ku badan yahay aada joogteen oo haddana aada guulaysateen ilaahay baa idin taageera ilaahay ku shukreya saasoo kale u dhigan tahay eelabada makaan marka la fiiriyo xagga dagaalka iyo fudaydka kuwooda dhanka ay gaalada xigtay baa ayuu ayuu ka dhowaa laakiin dhankan bacaadka badan markii ay uu haleelay waa kii ilaahay roob usoo di'iyey oo roobka markuu soo da-ay gomadahoodu sugnaadeen oo yacni bacaadkii bacaadkii marka ay lugaha iyo cagaha galayeen ilaahay waa ka khafiifiyey oo ka fudeydiyey marka taasaa ku jirta in la ysku sheego ee meeshaasaad joogteen iyo meeshaasay joogeen haw malaynin inay iska tahay wax iska uun la sheegayo iska xikmad aan lahayn ma aha xikmadaasaa ku jirto sheekh maxamed alamiini shanqiiti cadbunamiirka sidaas u ishaaray warakbu asfala minkumna de safarkii loo soo baxayna waa idinka badbaaday markaasaad ciidan unbaad hesheen idinka iyo waxaa is helay ciidan idinka tiro badan ilaahay markaasuu idiin hiiliyo idiin gargaaray marka walow haddii tawaacadtum marka warakbu asfaladaas mawsuufaa loo qadaraa iyadana waa sifay noqone walxaal alrakbu safarkiina fii makaanin ou ahaaday makaanka oo asfala hooseyn badan minkum idinka idinka hooseyn badan oo idinka hooseeya ayuu safarkiina maray walow haddii tawaacadtum aada ballantami lahaydeen lakhtalaftum waa iskhilaafi lahaydeen filmiicaadi ballanka waa isku waa isu weydaaran lahaydeen ballantii sababtuna waa maxay likahrati cadadi caduwikum waliqilati cadadikum cadowgiinoo tiro badan iyo idinkiio tiro yar ballan maba isugu imaa kari lahayn waayo saddex boqol oo qof iyo dhowr iyo toban nin kun nin inay qaabisho ballan iyo rabitaankooda ma ku qaabili lahayn marka ilaahay unbaa iskiin waafajiyo iskiin tusay ayb walaakin lagu noqoye liyaqdi walaakin lagu noqoye ama yacni jamaca walaakina allaha jamacahum fii gayri miicaadin ayb walaakin lagu noqoye facala allahu dalika ilaahay sidaabuu yeelay ama walaakin lagu noqoye jamaca baynakum allahu allah idin kulmiyey idinka dhexdiina kuwaan yacni idinka mu'miniinta iyo iyaga ee allah idin kulmiyey liyaqdiya allahu alla siduu uxu si uu u xukumo amran arrin arrinka oo kaana ahaaday huwa isagu mafcuulan mid la falayo arrin la falayo oo dhacayo oo in la falo oy dhacdo ilaahay xaggiisa ka qoran si uu alla u maamulo oo u xukumo ayaa marka ballan la-aan ayaad is aragteen liyahlika si uu u halaagsamo walaakina allaha jamacahum ilaahay baa kulmiyey iyaga soo ururiyey min gayri micaadin bou meeshaas keenay liyahlika si uu uhalaag u halaago man axadkii halaka halaagsamaya soo u halaagsamo liyahlika soo u halaagsamo man axad halaka halaagsamayo can bayinatin xujo cad oo ugu halaagsamo wayaxyaa oo u noolaado man axadka xaya noolaanayana can bayinatin xujo cad xaggeeda uu markaa ugu noolaado ayb liyamuuta man yamuutu calaa bayinatin ninkii dhinta dhimanayana xujo cad uu ku dhinto calaa bayinatin ra-aahaa xujo cad uu arkay wa cibratin caayanahaa cibro uu isha ka qaaday wa xujatin qaamat calayhi iyo xujo ku oogantay inuu ku dhinto ayb wayaxyaa inuu noolaado man axad xaya noolaanayana can bayinatin uu ku noolaado wayaciisha man yaciishuna calaa bayinatin liwacdihi ka noolaanayana uu marka xujo cad ku noolaado alle inuu ballankiisii markaa ballan alle uu ku noolaado ayb macnahaas baa marka lagu macneeyey ibnu isxaaq isaga wuxuu yidhi liyakfura man kafara bacda xujatin qaamat calayhi wayu'mina man aamana calaa mili dalika falhalaaku huwa alkufru walxayaatu hiya aliimaanu marka liyahlika man halaka macnaheedu marka wuxuu noqonayaa liya liyakfura man kafara si uu u gaaloobo qofkii gaaloobay bacda can bayinatin xujo xaggeeda uu uga gaaloobay yacni bacda iqaama bacda xujatin qaamat calayhi xujo isaga ku qumtay gadaasheed inuu gaaloobo ninkii gaaloobayo wax isku dardaran lama rabo qofkii noolaanayo oo rumaynayana inuu xujo cad ku rumeeyo wuxuu rumaynayo uu yaqiin uu ugu rumaysnaado sidaana marka waa waa loo macneeyey qataade isagu wuxuu yidhi liyadila man dalla can bayinatin wayahdi man man ihtadaa can bayinatin kii baadiyoobayo xujo inuu ku baadiyoobo kan hanuunayana xujo cad ayb ahlulxijaaz iyo abubak yacquub yani waxaan ujeedaa shucbe iyo yacquub waxay akriyeen xayiya biyaa-ayni labaya inta kalena halya oo shidan liyahlika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya waxay akriyeen wayaxyaa man xayiya xayiya ma isku macno marka macnaha wain allaha alle la samiicun ku maqlid badan waa caliimun ogaal badan id yuriikahum allahu fii manaamika qaliila dhacdo kale waayo tanno oo isla beder ka mid ah dhacdooyinkii wuxuu dhacay beder udkuruu xusa id waqti yuriikahum allahu alla uu ku tusaayey iyaga adiga uu iyaga ku tusaayey allahu alla uu ku tusayey iyaga fii manaamika hurdadaada dhexdeeda uu kugu tusayey qaliilan xaal ay yihiin kuwa yar ayagoo yar ayb walow haddii araakahum araaka uu ku tusi lahaa hum iyaga kahiiran xaal ay yihiin kuwo badan iyagoo ah la fashiltum waad fulayoobi lahaydeen walatanaasactum waad doodi lahaydeen fil amri shanigaad ku doodi lahaydeen shaniga qitaalka iyo dagaalka walaakina allaha allaase sallama ay sallamakum idinka nabadgeliyey min almukhaalafati buu idinka nabadgeliyey mukhaalafo innahu alle caliimun alle ogaal badan waay bidaati suduuri laabaha waxa ku sugan dhexdooda alla waa kii ku ogaal badan wadkuruu xusa id waqti yuriikum uu idin tusayey alle hum iyaga mushrikiinta uu idin tusaayey id goortii iltaqaytum aada kulanteen fii acyunikum indhahooda iyaga indhahooda dhexdeeda qaliilan inaad yartihiin oo idinku tusaayey wayuqalilukum ou idin yareynaye fii acyunikum idinka indhihiina dheh qaliilan xaal ay yihiin iyaga kuwa yar wayuqalilukum alla uu idin yareynaayey idinkana fii acyunihim iyaga indhahooda dhexdeeda liyaqdiya allaahu sidaana alla wuxuu u yeelay inuu alla xukumo amran arin arrinka oo kaana ahaaday huwa isaguba mafcuulan ku la falayo waila llahi alla intii ka un baa turjacu loo loo celinayaa alumuuru arrimaha marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la tusay riyo hurdada ayuu marka wuxuu ku arkay nimankaa marka soo duulaya makaya xaggeeda ka imaanayo tiro yar hurdadiisii marka waxaa lagu tusay oo qaab waxaa loo tusay inaynan inay yar yihiin ayb yaraantaasina marka waa fii cayni nabiy sal ll ly slam nebiga aragtidiisa sida ay tahay ishiisa ayb ishana marka waxaa loo sheegaya lianna alcayna mowdicu nowm qofku markuu hurdaayo meesha laga arkaayo ama mowdica hurdada ay ku dhacayso waa indhaha marka indhihii baa isgalay waa hurdayaa rasuulka sala alla ly slam waa hurdaa oo waa kii yidhi tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbi qalbiga mahu ka seexanayo laakiin indhahu ka seexanayo indhihiisii marka waxaa loo tusay inay yar yihiin xikmadaana ka dambaysana udkur xus id waqti yuriikahum ullaahu yuriika waa araaka ra-aada basariyada hal mafcuulay qaadataa hamze haddii la la geliyo araa laga dhigana hamzadaas marka waxay ka faa'iideysaa tacadiya mafcuul labaad ay ugu tallaabeen marka mafcuulka koowaad waa ka'daas ka labaadna waa hum mafcuulka labaad labadii mafcuulba marka mutasilay noqdeenoo ficilkay ku dhegan yihiin qaliilan taas dambana marka waxay noqonaysaa xaalo udkur xus id waqti yuriika uu kutus uu ku tusay allaahu alle hum iyaga uu ku tusay fii manaamika hurdadaada dhexdeeda uu kugu tusay oo indhahaaga saad ishaada ugaga yacnii indha ahaantaada qaliilan xaal ay yihiin kuwa yar oo kugu tusay iyagoo yar oo ku tusay walow haddii araaka uu ku tusi lahaa hum iyaga kahiiran xaal ay yihiin iyagoo badan hadduu ku tusi lahaa la fashiltum waad fulayoobi lahaydeen ay la jabuntum walatanaasactum waad doodi lahaydeen ay ikhtalaftum fi lmri shanigaad isku khilaafi lahaydeen amarka waxaad isku khilaafaysaan waa fi lixjaami waliqdaami aan galno iyo aan iska laabano waa isku khilaafi lahaydeen leanna waxa haddii lagu tuso tirada ciidanku uu tiro badan yahay oo ud cadadkiisa iyo awoodihiisa tay tiradiisa iyo tayadiisa marka ay arkaan khilaaf baa imaan lahaa aan galno sidaas waxaan ku helnaba maya aan ka baxno waa iskhilaafi lahaydeen laakiin ilaahay sidaa waa idinka badbaadiyo wuxuu kaaga dhigay inay yar yihiin ooba kuu tusay adiga ee tusmadaasina de been ma noqon karto iyaga dhan baa waxaa laga tusi karaa qeyb yar qeyb yar baa laga tusi karaa wax yaroo marka u arkayaa waana wax xikmadii ay ka dambeyso walaakina allaha allaase sallama sallamakum idinka idin nabadgeliyey min almukhaalafati iskhilaafitaan buu alla idinka nabadgeliyey inahu alle caliimun weeyaan ku ogaal badan bidaati suduuri laabaha wax ku sugan meeshaan marka waxaa dareemaya aa nicmo qur-aanku wuxuu aada ugu celiyaa dadka kulama ay khilaafka ka fog yihiin oo ay ku mar walbo ay isku dhow yihiin oo ay ra-yiga xaggiisa iskaga soo dhowaadaan oo talada ay wadaagaan oo taladoodu aynan tala firdhisan aynan ahayn mar walbo saa ay yihiin waa mar walbay fiican yihiin mar walboy iskhilaafsan yihiinna waa cadaab iyo iyo dhibaato un markaa haysato fii suurati ali cimraan ilaahay waa kii ugu gallad sheegtay faasbaxtum binicmatihi ikhwaanan ilaahay nicmadiisa sababteeda walaalo idinkaga dhigay markii hore wakuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha waa marka aaday isu dagaali jireen suuraddan waxaa noogu imaan doonta waallafa bayna quluubihim low anfaqta maa fi lardi jamiica maa allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum ilaahay hasaa isku soo dumaye dhulka waxa yaala haddaad siiso ood bixiso adiga iskuma keeni lahayn quluubtooda allah isu keenay meeshaana ilaahay wuxuu leeyahay walaakina allaha sallama ilaahay mukhaalafo iyo khilaaf ayuu idinka badbaadiyey waxaasoo dhan marka waxaa keenaya marka khilaafkuna waa shar sida ibnu mascuud laga wariyey alkhilaafu sharun dadka isku midnimadooda iyo isjacaylkooda iyo inay iimaanka isku jecel yihiin oo ay mid ku yihiinna waa khayr iyo wanaag laakiin waxyaabaha midnimada iyo isjacaylka iyo kala dadku ay isku haya dadka diin saxiixa asal u ah hadday dadku marka diin saxiixa nin walba uu ilaahay uga diin dhigto waa isku soo dhowaanayaan kullama xaalkoodu saas yahay haddii baqyi iyo ay ka nabad galaan iyo gardarro iyo ahwaa iyo wax lamida haddii laakiin diintu ay noqoto nin walbaa ra'yigiisa uu diin ka dhigto oo markaa yacni bidcadu ay badato oo mid walbaa waxaan diin ahayn uu diin u arko dadka isku ra'yi ma noqon karaan marka haddii la yidhaaha nin walbaa wuxuu raba ilaahay ha ku caabuda bidcada ilaahay waa lagu caabudi karaa haddii la dhaho oo kana waxbuu keensanaya kana waxbuu keensanaya kana waxbuu keensanaya nin walbaana wixiisaa muqadas u ah yacni ra'yiga adduunyada waxay uga duwan tahay diinta diintu waxa uu qofku ka diin dhiganayo waa u muqadas laakiin waa laga yaabaa war gurigan aansaan u dhisnay iyo maya aansaan u dhisnay inaynan isku dagaalin dadka laakiin marka adiga ra'yigaaga diin ou noqdo jannaa lagu gelayaa ra'yu hayrika naaraa lagu gelayaa hadday timaado meeshaasi marka isu soo dhawaansho waa waa fogyahay aad bay u fogaanaysaa sidaa darteed dadku waa inay ka diin dhigtaan oo ay markaas yacni ay ku dadaalaan sidii ay sunnada nebiga u waafaqi lahaayeen rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi inahu man yacish minkum bacdii fasayara اkhtilaafan kahiira qofkii aniga gadaashay noolaado khilaaf badan buu arki doonaa khilaafka marka anaga ma baabi'i karno waa kii imaada rasuulkaa sheegay laakiin muxuu ku daaweeyey calaykum bisunnatii wa sunnati اlkhulafaaءi الraashidiina اlmahdiyiina caduu calayha bالnawaajid sunadeyda iyo sunat اlkhulafaa qabsada ku dhega marka sunadii nebiga sala اllahu alayhi wasalam iyo asxaabtii sunadooda khulafaa uraashidiin ugu weyn yihiin waana miday kartaa laakiin waxaan intaa ahayn ku midoobi mayno dariiqa fulaan iyo xisbi hebel iyo jamaaca fulaan iyo waxaasi yani nin walbaa wixiisa unbaa muqadas u ah waxaa ilaahay uusan muqadas ka dhigin ayuu muqadas ka dhigana waana aafadana haysato ayb wadkuruu xusa id waqti yuriikumuuhum alla uu idiin tusaayey iyaga id goortii iltaqaytum aada la kulanteen fii acyunikum indhihiina dhexdeeda qaliilan inay yar yihiin iyagoo yar uu idinku tusaayey wayuqalilukum uu idin yareynayey idinkana fii acyunihim gaalada indhahooda dhexdeeda yacnii gaaladuna inaad yartihiinay idiin arkaayeen idinkuna inay yaryihiin baa u arkayseen liyaqdiya allahu sow alla u xukumo amran arrin arrinka oo kaana ahaaday huwa isaguba mafcuulan ku la falayo wailallaahi alle intii ka un baa turjacu loo celinayaa alumuuru arrimaha yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu llaha kaiira yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii laqiitum aada la kulmaysaan fi'atan koox gaala ah aada la kulmaysaan fahbutuu sugnaada oo ha cararina oo ha cararina oo sugnaada wadkuruu xusa allaha allana sheeg sheega kahiiran dikran sheeg sheegid kahiiran fara aada u badan lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu saaad u liibaantaan wa adiicuu adeeca allaha alle wa rasuulahu rasuulkiisii adeeca walaa tanaasacuu ha doodinina oo ha iskhilaafinina fatafshaluu aada fulayowdaan markaas watadhaba ay tagto riixukum quwadiina iyo xooggiinana ay tag uu tago wasbiruu sabra calaa diinikum diinkiina ku sabra calaa acdaa'ikum acdaa'diina la sabarta yacni ku sabra dagaalka aada la dagaalamaysaan in allaha alleh maca asaabiriina kuwa sabro macoodu ahaadou la jiraaya alla wuxuu leeyahay yaa ayuha ya aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii laqiitum aada la kulmaysaan fi'atan koox ay fi'atan kaafiratan koox gaalo ah haddaad la kulmaysaan ee hadda fi'atanta marka waxaa sifadeediibaa uqa sifaa u qadaran koox gaalo ah baa laga wadaa waayo muslimiintu cid kale lama kulmaynin dagaal dagaal ma aynan kula kulmaynin ilaa un gaalo acdaa-a maahani cid kale maaynan la ma aynan la dagaalamaynin waana sida mar walba inay ahaato ay tahay oo muslimiintu inay iyaga dagaalamaanna waa la xarimay oo waa xaaraan inay ayagu hubka isku qaadaan waxa un ay la dagaalamayaanoo jihaad ou dhex marayo waa musli muslimiinta yacni cidda ay la dagaalamayaanoo jihaad ou dhex marayo waa un gaalo ayb marka alla wuxuu leeyahay idaa laqiitum haddii aada la kulantaan fi'atan koox haddaad la kulmaysaan fi'ada oo kaafiratan ay kaafiratan gaalo ah fahbutuu sugnaada ha cararina marka yacni dhidibada u aasta sugnaada liqitaalihim dagaalkooda ku sugnaada marka liqaau lcaduwi cadowla kulankiisa aadaabta uu leeyahay waxaa ka mid a rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa kii yidhi yaa ayuha ayuha annaas laa tatamanaw liqaa'a alcaduw cadowga inaad la kulantaan horta ha tamaninina yacnii ha rajayninina cadow inaad la kulantaan mar walba aaway cadowgii goormaa la dagaalamaa dagaalkii aaway waxaas ha dhihinina oo rasuulka sala alla ly slam wuxuu yihi laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi faidaa laqiitumuuhum haddaad la kulantaan laakiin oo kulankii ou dhaco fahbutuu sugnaada marka markaas sugnaanshaa markaa laydinka rabaa waayo dagaalku wax sahlan maa naf iyo maal iyo waxbaa ku qarib maayo waxaad noqon doonto ma ogid marka adigu ha u yeeranin laakiin markuu yimaado dadnimadeeda iyo adkaysigeeda yeesha laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi ha tamaninina faidaa laqiitumuuhum fahbutuu waclamuu ana aljannata taxta dilaali suyuuf ogaada jannada seefaha yacnii hooskooda harkoodii jannadu ay tahay saasuu rasuulka sala alla ly slam uu dhihi jiray halkanna sidaasa aayaddan ay amreysaayo oo alla uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu sugnaada wadkuru llaha kaiira amarka koowaad marka waa fahbutu sugnaanshada kan labaadna wuxuu yahay wadkuruu xusa allaha alla xusa kaiiran dikran xusitaan kaiiran fara badan dikri badan ilaahay xusa sababtu waxay tahay waqtigaas xaalad walbo inaa ilaahay ku xirnaataa la rabaa xaaladda ay cabsida jirto xaaladda seefta laysku wato xaaladda xabadda laysku wato xaaladda uu madfaca dhacaayo ilaahay ha iloobin waaba xaaladdaad uguba sii baahi badan tahay mar walba adoo ilaahay u baahna haddana xaaladaasaa ugu sii baahi badan tahay yacni wadkuru llaha kaiiran marka waa taas ilaahay xusa xusitaan badan rabbi xusa xuskaasi marka qurtubi wuxuu leeyahay waa bilisaan carabka ilaahay ka xusa maca alqalbina uu ku jiro ma la qaylinaa marka mase hoosaa loo dhigayaa hoosaa loo dhigayaa nin walbaa wardiga iyo ducada iyo hoos inuu u haayo ay dagaalkan uu ku jiro oo xadiid abu daawuud ku jiray baa macnahaas sheegaya oo janaasada iyo dagaalka iyo marka lagu jiro saxaabada codkooda dikriga hoosay u dhigi jireen lama qayli jirin ayb haddii marka qayladu maslaxa ku jirtana waxaa la yihi waa bannaan tahay oo matala xusuunta iyo marka la gelayo oo kale takbiiraadka in kor loo qaado allahu akbarta la yidhaahdo o kale iyadu marka yacnii dadka jabaabirada quluubtooda saameynay ku leedahay takbiirtaas la allahu akbarta la dhahayo ayb lacalakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan marka fii maqaami lqitaalna dikriga waa la suneeyey marka la dagaalamaayo fii maqaami dacwana dikriga waa la suneeyey oo nabiy llaahi muusa iyo nabiy llaahi haaruun markii la diraayey waa kii ilaahay yidhi walaa taniyaa fii dikrii walaa taniyaa fii dikrii dikrigeyga ka daciifinina xaaladda qofka uu caadiga iskaga jiro gurigiisa joogana dikriga waa la jideeyey yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira wasabbixuuhu bukrata waasiila kulamaa uu qofku qalbigiisa xuska alle uu ku jiro kulamaa uu xoogba awood uu leeyahay dikrigu marka awood xisi ah buu siinaa mu'miniinta waxaa hadda loo faraya waxay tahay markay dagaalamayaan awooday rabaan awood laysku xoojiyo oo tan rabbi ka weynna ma jirto n marka rabbi waxaa kasoo horjeeda dikrigaasi marka macsi in lagu jiro marka la dagaalamayo xilliga la dagaalamayo haddii macsi lagu jiro salaada aan la dukanin maalan ama yacnii sidaan arki doono kufaaru quraysh shanigoodoo kale inta naaga lasoo ra lasoo wato la dhaqleeyo oo hees iyo muusig iyo uun lagu dhex jiro shaqadaas marka iyaga cid dadka iskale waa la sheegi doonaa hadyiga noocaas oo kale muslimiinta iyo marka yacni gaaladu waa ku kala soocan yihiin habdhaqanka wadkuruu xusa allaha alla xusa kaiiran dikran xusitaan kaiiran fara badan lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan wa adiicuu adeeca allaha alla adeeca wa rasuulahu rasuulkiisii adeeca walaa tanaazacuu ha doodinina oo ha iskhilaafinina fatafshaluu aada fulayowdaan fatafshaluu marka nahyiga jawaabtiisa fatafshaluu aada fulayowdaan watadhaba oo ay tagto riixukum awooddiina ay tagto ay quwatukum alriixu bimacnaha waxaa weeyaan alquwa waxaa kaloo lagu macneeyaa watadhaba ay tagta riixukum dowladdiinu ay tagto saana marka qaaraa ku fasiran oo a'imadii hore wasbiruu sabra in allaha alla maca asaabiriina kuwa sabra macoodu ahaaday aayaddan marka labadan aayadood alxaafid ibnu اlqayim kitaabkiisa alfuruusiyat اlmuxamadiya la yiraahdo wuxuu yihi marka waa qطbu raxa annasri qطbu raxa annasri udub dhaxaadka guusha aayadahana sheegeen uu leeyahay oo qofkii maxaa laga rabaa marka habaat sugnaansho ilaahay dikrigiisoo la badiyo alleh rasuul in la adeeco nisaaca iyo dooda la yska dhaafoo ninka madaxda laga dambeeyo oo markaa ama dagaalka hogaaminayo ama siyaasadda dagaalka hogaaminayo in laga dambeeyo wixii aan macsi ahayn macsi laga yeeli maayo laakiin wixii aan macsi ahayn in la adeeco laga dambeeyo ilaa nabigana sala allahu calayhi wasalam sidaasuu faray munaasaco iyo dood la-aan iyo sabar intaas waxaa weeyaan qudbu raxa nasri udubdhaxaadka yani nasriga uu ku wareegayo iyo guusha wuxuuna yidhi in allah wixii ka maqan intaan ayaa guushana ka maqan oo hadday kulli wada maqan yihiin guul ma jirto hadday qeyb joogtana qadarkaas ayaa guul oo guul ah baa joogaysa kuwa kalena qadarkooda waa la maqan yihiin marka aada in aayadahan marka aada loogu fiirsado waayo haddii waaqiceenna ama xaaladaheena dagaal inuu isbedelo la rabo oo ilaahay uu markaa garab yani garab ah aan helno markaa yani maciyo alle inaan helnay la jir rabbi haddii la rabo waa in la fiiriyo marka macaanidan aayaddan ay tilmaantay walaa takunuu kaladiina kharajuu min diyaarihim baطra wari'aaءa الnaasi wayasuduuna can sabiili اllah wallahu bima yacmaluuna muxiiط walaa takunuu ha ahaaninina kaladiina kuwii oo kale kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda xaggooda kasoo baxay bataran xaal ay yihiin kuwii qooqayo oo kibraayo iyagoo kibir uu ku jiro wari'aa'a annaasi kuwa yacni xaal ay yihiin kuwa dadka istustusayo iyagoo markaa dadka yacni istustusayo wayasuduuna celinayaan annaasa dadka ka celinayaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa wallaahu alla bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan muxiiطun midkii koobid badan waayo aada u aayaddan sababu nusuulkeeda waxay ahayd mushrikiinta markay beder imaadeen waxay beder kusoo baxeen faan iyo baqi iyo kibir markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhi allaahuma haadihi qurayshu ilaahow tani waa quraysh qad aqbalat bikhuyalaa'ihaa waxay la soo jeesatay kibirkeeda wa fakrihaa faankeeda tujaadiluka waa kula doodaysaa watukadibu rasuulaka rasuulkaagana way beeninaysaa allaahuma fanasraka aladii wacadtanii ilaahow nasrigaagii aada ii yaboohday si waxay yidhaahdeen marka abuu sufyaan markii uu arkay safarkii uu waday oo shaam uu ka keenay inuu badbaaday markuu arkay ayuu wuxuu ku yidhi quraysh sidaan quraysh buu u cid diray wuxuu yihi inakum inamaa kharajtum war waxaad usoo baxdeen litamnacuu ciirakum safarkiina inaad badbaadsataan ood ka celisaan yani moxamed iyo asxaabtiisa aad ka celisaan faqad najaaha allaahu ilaahay baa badbaadiyey farjicuu iska soo noqdo marka hadafkii aad awalba waxaad usoo baxday inaad safarkan difaacdaan safarkiina waa soo badbaadiya iska soo laabta faqaala abuu jahlin abuu jahl baa wuxuu yihi wallaahi laa narjicu allaan ku dhaaranee noqon mayno xataa narida bedran ilaa aan beder aroorno ceelka wa kaana bedruna beder wuxuu ahaa mawsiman min mawaasib alcarab meel cara meelaha carabta ay isugu timaada ka mid ah yajtamicu lahum bihaa suuqu suuqun ayaa kulmaayey kullu caamin sana kulla caamin sanad kasta suuq ayaa ahaa fa nuqiima bihaa marka aan nagaano ayuu yidhi beder talaatan saddex maalmood aan meesha joogno fananxara aljazuura halaha aan gowracanno wanucima aطacaama cuntadana aan dadka ku faraqno wanusqiya wanusqiya alkhamra khamradana aan waraabino dadka ama wanasqi alkhamra khamro aan cabno wataczifa calayna alqiyaanu naagaha gabdhaha yaryarna ay noo heesaan watasmaca bina alcarabu carabina ayna maqasho falaa yazaaluuna yahaabuunana abadan weligood waa naga waa naga cabsanayaan dhoollatusaan meesha ku samaynaynaa buu leeyahay fawaafowhaa way gaareen fasuquu ku-uu salmanaayaa meeshii waa tageen laakiin maxaa la cabsiiyey ku-uu salmanaayaa geerida koobabkeeday wax ku cabeen wax kasoo noqon waayey abujahl ayb makaana alkamri kamriga booskeeda naagihii heesaayena wanaaxat calayhim annawaa-ixu makaana alqiyaal waa laga dul baroortay ile dhimashaa timide fanaha allahu cibaadahu lmu'miniin ilaahay addoommadiisa mu'miniinta wuxuu ka reebayaa an yakunuu midlahum iyagoo kale inay noqdaan wa amarahum wuxuu amray biikhlaasi niyati niyada in ilaahay loo barax tiro waalxisbati fii nasri diinihi wa mu'aasarati nabiyihi sala allahu calayhi wasalam iyo in lagu ajar tirsado ilaahay diinkiisa in loo gargaaro iyo nebigiisa in la garab siiyo arrintaa in lagu ajar tirsado yani in lagu ajar tirsado meeshaa marka waxaad fahmaysaa marka de farqiga u dhexeeya iimaanka iyo kufriga ninna wuxuu u nool yahay allah dartiis aakhiro wax filanaa ninna wixiisoo dhanba waa iska faanfaan abujahal wixiis waa iska faanfaan hadda marka ummadihii muslimiintii qaar badanaa noocaas iska noqdeen qaar badan oo waxaad arkaysaa markuu xoogaa ciidan isku geeyaba kibir xoogaa ciidan markuu isu geeyaba kibir halkaasuu istaagaa salaanuu qaadanaa markaasaa maanta dhan marka yacni uu ha yacni wuxuu sameynayaa kibir iyo wax walba annaga ah iyo heerkaasaan gaaraynaa iyo waxyaabahaasuu marka uu akrina kuwana marka waxaa weeyaan xaqdarrada iyo dulmiga iyoy ku caanbaxayaan markaas waxaasaa marka ilaahay uu ka reebayaa mu'miniinta wuxuu leeyahay war idinka aayaddii hore mu'miniinta waxaa laga rabaa la sheegay alla ka cabsi ilaahay xusid alle rasuuloo la adeeco lagu dadaalo halkaanna marka waxaa nalaga reebayaa taas cagsigeeda walaa takuunuu ha ahaaninina kaladiina kuwii oo kale kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda kasoo baxay bataran xaal ay yihiin kuwii iyagoo qooqaya oo kibraya wa ri'aa'a annaasi xaal ay yihiin kuwo istustusaya dadka wayasuduuna celinayaan yani an sabii annaasa dadka can sabiilillahi ilaahay jidkiisa ka celinayaan kuwaasoo kale ha noqonina saddex tilmaano aada u xunxun waana midaas abujahal marka laga laga sheegay ayb dadku marka haddaan ilaah alla xuskana uu yar yahay dulmiguna badan yahay ciidan sidiisaba wax baabi'iy waa dulmi dadka badanaa waxay ka fakeraan ciidankan awooddiisa saanaan ahayn kanaan ahayn saanaan la yeelaa saasaa la noqonaa unbaa la haayaa war kii jiray kii jiray ood leedahay ciidan xoog badanoo weyn oo ahaa miska baaba-ay mase asbaabou ku baaba-ay limaada asbaabta aan loogu fakeraynin asbaabtii baabi-isay waa ognahay maxaa looga fakeraynin nin walbaa meelbuu u nisbeynaa asbaabta laakiin xaqiiqdu waa la yaqaanaa asbaabtu waxay tahay ciidan diinta ilaahay lagula dagaalamaayo oo yacni eryanaayo un daba socda nin qaala lahu qaala rasuuluhu sheegaayo yani qaala lahu qaala rasuuluhu qof sheegaayo muxuu dadka muxuu bi-iyeyna waxuu bi-iyey male kaas unbuu daba joogaa marka dhaqaalihii dadka laga qaadayey iyo wixii marka ciidan loo sameeyey hadday noqoto inuu raadiyo un yaa diin dadka u sheegaayo hadday hadday noqoto muusiga hadda abujahal sheegaayo iyo heesaha naagaha qaaqaawan hanoo heesaanna da waa waxa waxaanoo dhan ba asbaabu yani asbaabul ha- yani addamaar baaba iyo damaarka waxa keena waxaas iyo nisaac mar haddii mukhaalafadaas ilaahay lae lagu caan baxay maxaa ka dhashay marka ayagii haddana inay iska hor imaadaan oo iskhilaafaan oo qeyb kooxo kooxo iyo qabaa-il qabaa-il iyo qeyb qeyb loo qeybiyey ninna yaan lagu eedin ninna yaan lagu eedin waxaa laga yaabaa marka dunuubtaasi shacab iyo xukuumado intaba inay wada leeyihiin xooggeedana ay leeyihiin dadka wax maamulaya waayo iyaga mas-uuliyad gaaraa saaran kuwa wax maamulaya hadday iyagu dadka meesha fiican u dhaqaan waxooda ilaahay waa badbaadinaa taariikhdao dhan haddaad fiirisana saas ayb waxaad arkaysaa wax intaas laga soo shaqeeyo intaasoo aqoon iyo dhaqaale lagu bixiyeyoo intaa yacni loo darbay cadow inuu la dagaalamo oo si fudud ku baaba-ay ma ahan keliya hal wadan iyo laba iyo waxaan ka hadlayo caalamka islaamka bal khariidadiisa indhahaaga dib ugu celin wixii marka layskor saaro oo ciidana haddaan alla kacabsi lagu salaynin si fududay u baaba-ayaan mana la la keeni kara markaasi kuwa ciidamada gaalada maxaa isku hayoo baaqi ka dhigay ayaka ma la dhihi karo ayagu inta aada saan adiga tahay yaaba arkaayo yaa yani xumaantoodii say u karjabaysaa xaqiiba lama xaqii la loolami lahay baaba iyagii ku dayday nacam hadday isku daydaan marka wixii awood roon unbaa iska or ordaya iyaga laftoodana d waa baaba-aan annaga aan kuwaana qaadanaynin maaha wixii jiri jiray sofiyetkii waa baaba-een dala jarmalkii waa baaba-ay kuwa badanaa baaba-ayo laakiin taas waxaa laga yaabaa innaga inaanan ku fekerin oo kafle ay nagu jirto ayb oo keliya dood uun ilaahay marka la yidhaahdo war ilaahay ha lagu xormo kaanamayna wax lagu helaynin bay dadka qaar ka dhigayaan marka kuwaasuu alla naga celinaya alla wuxuu leeyahay wallaahu alla bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan muxiidun kii koobay waayo cilmi ku koobe koobid badan oo cilmi ku koobid badan waid zayana lahum shayطaanu acmaalahum waqaala laa gaaliba lakum اlyowma min annaas wadkur xus id waqti zayana uu u qurxiyey ashayطaanu shayطaan lahum kufaaru quraysh uu u qurxiyey acmaalahum acmaashoodii xunxumaa waqaala uu yidhi laa gaaliba ku adk idinka adkaanayaa lakum ma jiro idinka idinka adkaanaya ma ahaanin alyowma maanta min annaasi dadka xaal uu ka mid yahay wa inii aniguna jaarun ay mujiirun ku idinidin magangelinayaan ay lakum idinka oo waxaan idinka magangelinayaa qolada bani kinaana dhankaa bani kinaana laydinkaga imaan maayo falamaa markii taraa-ad ay arag ay is aragtay alfi'ataani labadii koox markay is arkeen labadii jeish nakaso waa laabtay raajican xaal uu yahay ku noqonayo calaa caqibeyhi ama nakaso waa laabtay calaa caqibeyhi labadiisa cirbood korkoodu ku laabtay yani dibboo u cararay wa qaala wuxuu yidhi inii aniga beri-un mid beri ah baan ahay minkum idinka beri idinka ah idinkuma jiro inii aniga araa waaan arka waxaan arkayaa maa shay laa tarawna ay laa tarawnahu idinka aydnan arkaynin inii aniga akhaafullaha allaan ka cabsanayaa wallaahu alleh shadiidulciqaabi ciqaabkiisa ku ou daran yahay aayaddanna waxay ka warramaysaa nimankii quraysh markay soo baxeen waxay is yidhaahdeen haddaad idinkoo xagga kusii jeedo madiina haddii bani kinaana oo reer bani bakar dhibaataa idinkale dhexdiina taalleeyah armay gadaal idinka soo dharbaaxaan reer bani reer bani kinaana qoladaas shaydaan baa marka wuxuu iskaga soo dhigay suurati rajul suraaqata bni maalig uu isku soo ekeysiiyey oo qoladaas ka mid ah markaasuu wuxuu yidhi qoladaa anaa idinka magan gelinaya ha ka cabsanine hore u socda buuri hortiina u socda camalkaanuu marka u qurxinayaa marka alla wuxuu leeyahay wadkuruu xusa id waqti zayana lahum zayana uu u qurxiyey ashaydaanu shaydaan lahum iyaga uu u qurxiyey acmaalahum acmaashoodii xumayd uu u qurxiyey markaasay wanaag u arkeen afaman zuyina lahu suu-u camalihi fara-aahu xasanan wa qaala uu yidhi shaydaan laa gaaliba ku idinka adkaanayaa lakum idinka ma ahaanin idinma ahaanin ayb alyowma maanta min annaasi dadka xaal uu ka mid yahayna kaa ku idinka adkaanayo bani aadam ka mid ah maanta ma jiro wa inii aniguna jaarun mujiirun ku idin yani ku korinayaan ahay yacni ku magangelinayaan ahay lakum idinka idin ahay idinka idin magangelinayaan ahay jaarun lakum ay mujiirukum mid idin magangelinayaan ahay min bani kinaana qoladaa idinka magangelinahay magangeliyaan xagga yani anaa idin siinayo qoladaa inaad ka nabad gashaane sii socdo warka falamaa markii taraa-ad ay aragtay alfi'ataani labadii koox markay is arkeen labadii qolo markay is arkeen nakasa waa laabtay ay rajaca shaydaankii waa noqday calaa caqibeyhi cirbihi labadiisa cirbood korkooda ayuu ku noqday ay rajaca alqahqara jibriil markuu arkay oo ciidan la soo degaya waa iska cararay wa qaala wuxuu yidhi inii aniga beri-un ku beri a baana minkum idinka beri idinka ah waxbaa shaqo iskuma lihin waa ka beri noqday shaydaan marka mar walbana shaydaanku saas waayo fii suurati اlxashrina ilaahay waa ka dhahayo id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii bariiءu minka inii akhaafu اllaha wallahu shadiid اlcqaab ya inii akhaafu اllaha rab اlcaalamiin hay sidaasuu dhahayaa xaggaasna marku gaalaysiiyey adduunyada ku gaalaysiiyey aakhiradii marka yacni markaa aakhiradii la tago beri buu kaa noqonaa fii suurati ibraahimna sidoo kale ayb waqaala shayطaanu lamaa qudiya اlamru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wma kana liya calaykum min sulطaani ila an dacowtukum fastajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum saasuu dhahayaa markaas ayb inii aniga araa waxaan arkayaa maa shay laa tarawna ay laa tarawnahu idinka idnan u jeedin malaaigtoo ka wadaa waxa idnan arkaynin baan u jeedaa buu yidhi waa ka cararay meesha intaas marka qataado wuxuu yidhi intaan waa runtiisa inii araa maa laa tarawna sadaqa buu yidhi runuu sheegay inii aniga akhaafullaha allaan ka cabsanayaa buu yidhi kadaba meeshaan beenuu ku sheegay inii akhaafullaahda beentiis waay hadduu ilaahay ka cabsanaayo de sidaas amarka alle madax adayga kuma uunan sameeyeen oo qataada wuxuu yidhi wakadaba wallaahi maa bihi makhaafat ullaahi ilaah alla kacabsi dhexdiisa ma ahaanin walaakin calima anahu laa quwata bihi walaa manacata faawradahum waaslamahum ayb meeshiiba u geeyey waana uga tegey iyagii iyo muslimiintiiba u iskaga tegey waana ka cararay marka wadalika caadatu cadu caduwillaahi ilaahay cadowgiisa caadadiisa waay liman ataacahu qofkii adeeco meel xun buu geynayaa uu ku halaagsamo waana uga siibana ayb cataa isaga wuxuu yihi inii akhaafullaha wuxuu ka wadaa inii akhaafullaha allah waxaan ka cabsanayaa an yuhlikanii inuu ihalaago fii man yahlaku dadka halaagsamaya inuu maanta igu daro markaasuu meeshaa ka cararay maalintaas marka shaydaan dawajigabax aada u daran baa ku dhacay imaamu malik baa wuxuu wariyey can ibraahima bni abi culayata can طalxata bni cubaydillaahi bni kariis ana rasuula اlah sal slama qaal maa ru'ya الshayطaanu yowma huwa fiihi asgara walaa adxara walaa axqara walaa agyada minhu yowma carafa shaydaanka maalin uu ka dulli badan yahay ma jira maalinta carafa ile muuminiintii baa loo dembi dhaafa wamaa daaka ilaa limaa yaraa min tanazuli raxmati wax kalena ma aha waxa uu arkayo naxariista soo degisteeda wa tajaawuz illaahi tacaala can dunuubi alcidaam iyo dunuub waaweyn inuu ilaahay dhaafayo ilaa maa kaana min yowmi bedrin maalintaas ma ahani asalku waa saas ilaa maalinta beder ma ahani faqiila wamaa ra'aa yowma bedrin maalintii beder muxuu arkay qaala amaa inahu qad ra'aa jibriila calayhi salaam wahuwa yazacu lmalaa'ika jibriil bau arkay oo malaa'igtii kala horeynayo oo hadba qeydba meel gelinayo arkoo dagaal gelinayo ayb hada xadiidu mursal wallaahu alle shadiidulciqaabi ciqaabkiisu kuwa u adag yahay waa id udkur xus id waqti yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintii ay dhahayeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda maradun jirada ay tahay gara waxaa kadiyey haa-ulaa'i kuwan mu'miniinta diinuhum diinkoodii ayaa kadiyey xaqa ay sheeganayaan inay haystaan ayaa kadi ayaa kadisay waman axadkii yatawakal tala saarto cala allahi alla korkiisa tala saarto fa ina allaha alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waa xakiimun falsan walow haddii taraa aada arki lahayd id waqti yatawafaa oo oofsanayo aladiina kuwii kafaruu kufriyey almalaaikatu malaaigtii ay oofsanayaan yadribuuna xaal ay garaacayaan wujuuhahum wajiyaalkooda iyo wa adbaarahum dabadooda wayaquuluuna lahum ay u dhahayaan duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi cadaabka waxguba dhadhamiya haddaad arki lahayd arrintaa la ra-ayta amran cadiiman arrin weyn baad arki lahayd jawaabta lowdu marka waa muqadar udkuruu xusa id waqti yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay dhahayeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda maradun shakiga iyo nifaaqa uu ku jiro gara waxaa kadiyey haa-ulaa'i kuwaani diinuhum diinkoodii baa kadiyey yacnii gara lmu'miniina diinuhum mu'miniinta diinkoodii baa kadiyey maxay ka wadaan marka fa inahum yazcumuuna waxay sheeganayaan mu'miniinta anahum calaa xaqin inay xaq ku taagan yihiin wa anahum laa yuqlabuuna inaan laga adkaanaynin ayay taas maqaaladaas baa kadisay saasay munaafiqiintu leeyihiin marka tafsiirkaana marka ibnu cabaas baa laga wariyey diintoodu marka waxay tahay waxay aaminsan yihiin baa kadisay waxay aaminsan yihiin waa maxay in mu'miniinta ilaahay guuleynayo ayb taasaa marka idin kadisay oo idin sirtay waa la idinku khiyaanay waa la idin khiyaanay beenaa la idiin sheegay saasoo kale ay u jeedaan marka waa kuwa munaafiqiinta kuwa marka sidaa dhahay laba tafsiir baa ku jiro qolo marka waxay leeyihiin waa munaafiqiinta qolo kalena waxay leeyiin maya waa qoom muslimiin islaamay maka joogay lagu daciifsaday mako oo qaraabadoodu ay hijrada ka xabiseen laga celiyey qurayshi markay beder usoo baxday qasab ayay kusoo wadeen marka marka falamaa nadaruu ilaa qilati lmuslimiin ayagii moogtaha muslimiinay ahaayeen ku dhex nool gaalo dhexdii xoog baa lagu soo qafaalay safkii baa la keenay muuminiintii oo tiro yar bay arkeen marka markay arkeen tira yaraantii muuminiinta iyo kuwan tiro badnaantooda irtaabuu waa shakiyeen wartaduu diintii waa ka dib bay uga baxeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen qara haa-ulaa'i diinuhum kuwaan diinkoodaa been u sheegay faqutiluu jamiican waa la dilay marka minhum qays bnu lwaliid bn lmugiira wa abu qays bn lfaki ibn lmuiira ibn lmugiira almaqzumiyaan iyo rag kalou sheegay marka alimaamu lbagawi waman qofkii yatawakal tala saarto cala llahi alla korki maquu hadalkoodu intaasu ku dhammaaday waman yatawakal hadal jumlo cusub waman qofkii yatawakal tala saarto cala llahi alla korkiisa qofkii tala saarto oo arrintiisa rabbi u dhiibo oo alla ku kalsoonaado fa ina allaha alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waa xakiimun falsan oo cadowga marka muuminiinta isagaa ka qabanaya walow haddii taraa aada arki lahayd nebi moxamedow id waqti yatawafal yatawafa almalaa-ikatu malaa-igtu ay oofsanayaan aladiina kuwii ay oofsanayaan kafaruu kufriyey yadribuuna xaal ay garaacayaan wujuuhahum wajiyaalkooda iyo wa adbaarahum dabadoodaba ay garaacayaan horay iyo gadaalay ka tumayaan oo ay ku odhanayaan wayaquuluuna lahum ay kudhaay kudhay ku dhahayaan duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi cadaabka waxgubo dhadhamiya haddaad sidaa arki lahayd la ra-ayta amran cadiiman arrin weyn baad arki lahayd dalika kaagaasi waaqicun calayhim korkooda mid ku dhacayo waay bimaa qadamad bisababi maa kii sababtii ayuuna ugu dhacayaa qadamad ay hormarisay aydiikum gacmihiina sidaasay ku dhahayaan malaa-igta dalika kaagaasi waaqicun calaykum korkiina kuku dhacayo waay bimaa bisababi maa kii sababtii qadamad ay hormarsatay aydiikum gacmihiina wa ana allaha wabiana allaha alle inuu yahay wabianawaana allaha wabiana allaha alle laysa ma ahaanin bidallaamin ku dulminayo lilcabiidi addoommada yani alle inuusan addoommada dulminaynin aysaan ku dhacday yani alle idinma dulminin laysa bidallaamin marka waa facaal amhilat lmubaalaga yani amhilatu lmubaalagada awsaanteedii wuu ku yimid laakiin mubaalagadaas hadda marka ma loo jeedo laysa calaa baabiha bidallaamin marka waxaa la leeyahay bidaalimin lilcabiid kuwa addoommada dulminaya maba ahan ba ilaahay bidallaamin marka laga laqbayn maayo mid dulmin badan ma la dhahayo waayo haddii la yidhaha ilaahay mid dulmin addoommadiisa dulmin badan ma aha isagoo yar ma dulmiyaa waaye dulmi yar ma dulminayaa may ma dulminaayo ilaahay mid yar walaa mid weyn ma dulminaayo marka bidallaamin ma laga laqbeynaayo ee amhilatu lmubaalaga laga laqbeyn maayo waxaa laga laqbeynayaa un sifo iska wasfi caadiya ismi faaciloo kale la iskaga laqbeynaya ku dulminaayaba ilaahay ma aha lilcabiidi addoommada kada'bi ali fircawna waladiina min qablihim kafaruu biaayaati illahi faakadahum allahu bidunuubihim da-buhum iyaga caadadooda ka da-bi aali fircawna reer fircawn caadadoodoo kala waay iyo waladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kafa caadadoodu say ahayd marka kafaruu waxay ku gaaloobeen biaayaati illaahi alla aayaadkiisa ay ku kufriyeen fa akhadahum ullahu alla waa qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim buu ilaahay u qabtay dunuubtooda sababteedu alla u ciqaabay in allaha alleh qawiyun alla awood badan waayo shadiidulciqaabi ciqaabtiisu ay adag tahay dalika kaagaasi ay ee alakdu qabashadaas ah xaasilun ku xasilayo waay oo kuwan gaalada ku dhacayo maxuuna ugu dhacaa biana allaha bisababi ana allaha alleh lam yaku inuunan ahaan inuunan ahayn muqayiran ku dooriyo nicmatan nicmo ku dooriyo inuunan alla ahayn nicmada oo ancamahaa uu ugu nicmeeyey calaa qowmin qolo korkood uu ugu nicmeeyey xataa intii yuqayiruu ay dooriyaan maa kii bianfusihim nafahooda dhexdiisa ahaaday waxaa naftooda ku jira ilaa ay dooriyaan wa ana allaaha alleh samiicun ku maqlid badan waa caliimun ogaal badan da-buhum iyaga caadadooda ka da-bi aali fircawna reer fircawn caadadoodii oo kale way iyo waladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kadabuu way beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisii bay beeniyeen fa ahlagnaa waanu halaagnay hum iyaga bidunuubihim bisababi dunuubihim baanan ku ayaan ugu halaagnay wa aqraqnaa waan maashaynay aala fircawna reer fircawn wa kullun dhammaan kuwii hore iyo kuwan dambaba kaanuu waxay ahaayeen daalimiina dulmi falayaal ay ahaayeen oo aayaadkii alle meeshay lahayd maahay meel kaley dhigeen da-buhum iyaga caadadooda ka da-bi aali fircawna reer fircown caadadoodii oo kale wey iyo waladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kafaruu biaayaati illaahi alla aayaadkiisay ku kufriyeen fa akhadahum ullahu alla waa qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim wax kale looma qaban dunuubtoodaasaa ilaahay ku ciqaabay haddaad aragta marka qof la ciqaabay bidanbihi baa lagu ciqaabay ilaahay ma dulminin annaga maxaa nugu dhacay maxaan galabsanay dad dhahayaad arkaysaa waxaani waa nugu dheeraadeen dhibkaanaan qabnaa kanaan qabnaa nicmada horta aan qabno waa iska hilmaansannahay nicam badan aan qabnaa ilaahayna siiyey mar kasta nicmo badan aan qabnaa laakiin dhibaatada aan arkaynana waa dhibaato innaga aan sabab iskugu nahay xaqiiqda marka waxay tahay ilaahay qolo nicmada ay haysteen ka wareejin maayo u wareejin maayo yacni xaalad kale ilaa iyagaa isbedelay marka dunuubta waayo waxaa bani aadamku hadday noloshiisu fiicnaydna dunuubtaa xumayso noloshiisa hadday noloshiisu xumaydna dunuubta uu ka tago ayay ku fiicnaanaya noloshiisa oo waxaa la yidhaha calaaqa waxaa ka dhaxayso al acmaalu iyo wal axwaalu xaaladaha iyo acmaasha calaaqa ka dhexaysa oo haddii acmaashu fiicnaato xaaladuhu waa fiicnaanayaan hadday acmaashu xumaato xaaladuhu waa xumaanayaan weligaa xaalad joog un ha iska noqonin nin xaaladaha feeriye keliya ha iska noqonin konton sano ka hor saasaa lagu jiray afartan sano ka hor soddon sano ka hor saana la ahaa labaatan ka hor toban ka hor shan ka hor waa saasaa la ahaa waxay ku taraysa malin xaaladaha aada mar walba ku jirtid inaad fiiriso waxaa kaaga muhiimsan acmaashaada inaad fiiriso oo waxay dhihi jireen a'imadii hore man safaa sufiya lahu waman kadara kudira calayhi man safaa qofkii acmaasha nadiifiyo saafi gareeyo sufiya lahu waa loo saafi garayna xaaladaha waman kadara qofkii calwiyo oo wasakheeyo acmaashana kudira caleyhi xawaashiisa waa la wasakhaynaysa yani waxaad beeratay unbaad guranayna laakiin mushkilada ugu weyn waxay tahay qaflada nahaysaa waxay tahay wanaagga iyo xumaan ma kala ma kala naqaanaa marka aada wanaagga iyo xumaanta kale aqooweysaa lagu yaabaa waa midaan ku dhex jirna waxaas weyn qof baa raba inuu wax ka hadlo xaaladuu rabaa inuu sheego markaasaa wixii wuxuu tamaninayaa ilaahay necbaaba ou jeclaysana wixii ilaahay jecel yahayna dhibaato iyo jajuuba u arkaa ayb waxyaabahaas oo kale lama rabo qaabkaas oo kale qofkaa marka wuxuu noqonayaa qof mucaaqab ah qalbigau ka ciqaaban yahay kaas oo kale qalbiga marka qalbiga ilaahan ka magan galnay qalbiga inuu ilaahay naga ciqaabo meel lagaa ciqaabo qalbigaa ugu xun hadaad xumaanta kala garaweysay wanaagga kala garaweyso waxaad noqonaya sidii kuwii ilaahay yidhi oo kale ina shara dawaabi cinda allahi sumulbukm aladiina laa yacqiluun saasoo kale ayaad noqonaysaa kuwaasoo kale waa in marka waxaas aada aada qofka uu iskaga ilaaliyo qof bay marka u tahay haddaan la caweyneynin oo aan yacnii oo aan aflaam iyo macaasi iyo gabdhaha iyo wiilasha xagga iyo xagga iyo xagga haddaynan u soconaynin siday rabaan aynan ugu soconaynin waxay u arkaan marka in dhibaatay cariiri lagu jiro waxay rabaan xaalad hore u jirtay inay ammaanaan markaas waxay ku ammaanayaan fasaadkii alfasaadu nafsuhu bay ku ammaanayaan tiyataraa furnaa jiray shaneemooyin badanaan lahayn waxaa furnaa jiray night calabia iska furnaay maxaa dhibaatada nagu dhacday bal wax yar hadday dadku ay nastaan waxaas inay sameeyaanay jeclaa lahaayeen yani ilaahay tiisi aawey ma leh qof baa la dad baa laga yaabaa masaajidda dhisanoo xaqa un ka yeerayo dhibsanaayo masaajiddii waa badatay iska dhahayn masaajidaan batay maxay yihiin waxa lacagta loo aruurinayo baaso meelaha ilaahay necab yahayna wuxuu u haystaa horumar horumar iyo wanaagu u haystaa marka dadka quluubta inta laga jiran yahay wanaag ma la arkayo aan quluubta horta ilaahay daacad looga dhigaa in allaha alla qawiyun alla awood badan waa shadiidulciqaabi ciqaabkiisu adag yahay dalika kaagaasi waa dalika kaagaasi alakdu ee qabashada ah ee aanu ku qabanay dunuubtooda dartiis xaasilun ama kaa-inun mid ahaanaya waay bian allaha bisababi an allaha buu ku ahaanayaa alleh lam yaku inuunan ahayn muqayiran ku doorinaya nicmatan nicmo nicmada oo ancamahaa uu ugu nicmeeyey calaa qowmin qolo uu ugu nicmeeyey korkooda alla ku doorinaya maa inuusan ahayn xataa intii yuqayiruu ay dooriyaan maa aladii kii bianfusihim nafahooda dhexdeeda ahaaday waxay la mid tahay in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim haddii marka xaalad xun ay ku jireen oy towbad keenaan xaalkoodu waa hagaaga hadday xaalad wanaagsan ku jireen ay xumaadaanna xaalkoodu waa xumaana acmaashi iyo axwaashii marka way isku xiran tahay waxyaabahaas de sunnadaasna ilaahay nidaamka adduunyada u jirto ay tahay alla uu ku idmay cid doorin karta ma leh adee laftaada haddaad isku dayda inaad xoog aada ku cilaajiso oo aada yacnii awood iyo xoog aada isticmaasho meel ku gaari maysid kaas waana dadku ilaa jeer acmaashooda ay hagaajiyaan waana allaha alle samiicun mid maqlid badan waay caliimun ogaal badan ka da-bi aali fircawna da-buhum iyaga caadadooda ka da-bi aali fircawna reer fircawn ama fircawn caadadiis waay iyo waladiina kuwa min qablihim iyaga ka horreeyay kadabuu way beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiis bay beeniyeen fa ahlagnaa waanu halaagnay hum iyaga bidunuubihim bisababi dunuubihim baanan u halaagnay wa ayaanu ku halaagnay wa aqraqnaa waan maashaynay aala fircawna reer fircawn waan maashaynay wa kullun dhammaan alwaliina iyo walaakhiriina kuwa horeeya kuwa dambe kaanuu waxay ahaayeen daalimiina kuwa dulmi falo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi